Munaasabad lagu daahfurayo labada tallaal ee oof-wareenka iyo shuban-biyoodka iyo tallaalka isku dhafka ee oof-wareenka iyo jadeecada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana munaasabada kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland wasiirka wasaaradda gargaarka dowlgoboleedka jubbaland bahda caafimaadka magaalada kismaayo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda gargaarka dowlgoboleedka jubbaland ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda tallaalka u leeyahay caruurta jubbaland ku nool
munaasabada tallaalka cuduradan eeforeenka iyo shubanbiyoodka jadeecada iyo xuska maalinta talaalka adduunka oo garanayna dhammaanteen faa'iidada ay leedahay caafimaadku weliba reer kismaayo wuu garan karaa qofka ilmi ku koriya ama ilmi u jooga xaaladaha uu kala kulmo iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan is leeyahay marka waa arrin loo baahnaa loona baahan yahay in lagala shaqeeyo howlwadeenada caafimaadka iyo wasaaradda in barnaamijkaasi la hirgeliyo nabigeena sal allahu aleh wasalam isaga oo ka digaya layska ilaaliyo cudurrada iyo dadka iyo waxaa weeye meelaha ay ka jiraan fira min almajduuni kama tafiru min alasad yuu nabiga sal slam ka carara qofka qaba cudurka la yidhaahdo judaanka sidaa lagu carartaan asad haddii lagu yidhahdo meeshan libaaxdaa taagan waa ka carari sidaasoo kale haddaa la yidhahdo meeshan waxaa jooga qof xanuunsanna iyadana inaad iska ilaaliso macnaha nuxurku waxa weeye in cudurrada layska ilaaliyo si kastoo laysaga ilaalin karo laysaga ilaaliyo hadday marka wasaaraddu leedahay cudurradaas waxa weeye jadeecada iyo dhammaan waxaasoo dhan waxa weeye tallaalkeedii baa la bixinayaa waxaan is leeyahay yaan la sharaysanina halla bishaa halla khayraysto
dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa bulshada jubbaland ugu baaqay qaadashada tallaalka isku dhafka waxa uuna sheegay in ahmiyad weyn tallaalku uu leeyahay haddii la siiyo caruurta shanta sano ka yar waxaan rabaa inaan xoojiyo marka lagu leeyahay boqolkii cunug boqolkii cunug oo soomaaliya jooga oo jubbaland jooga toban baa la tallaalay adoo fursaddii haysta oo tallaalkii haysta oo xaafadda kuugu dhowiyo gurigaaga agtiisa laga helo in la yidhaahdo boqolkiiba toban baa la tallaalay waxaan u malaynaya wax lagu faanin kara maaha annagu wasaarad ahaanna waxaan ku faanin karra maaha shacabka reer jubbaland waxaan ku faanin karaan maaha muhiimadda tallaalkana wadamada horumaray booliga kama jirto dabayl kama jirto heblow kama jiro heblow kama jiro wax badan oo hadda annagu iska tallaala kama jiraan haddana cunugu ku qasban yahay maalintuu dhasho ilaa iyo intuu lix sano ka gaarayo in tallaalkiisu oo dhan kombliid yahay buug buu leeyahay ay ku qoran yihiin waxaas oo systemka ku jira oo networking oo haddii uu halkan ka guuro oo uu hargeysa tago laga arki karo qofkan tallaalka uu qaba iyo waxa u dhiman iyo xaaladiisu waxay tahay
ololaha tallaalka isku dhafka si guud iyadoona la tallaali doono caruurta shanta sano ka yar si looga hortago xaalad caafimaad darro ee soo wajahda caruurta